shukuur walaal waa dhowahay dhammaan ummadda soomaaliyeed idaacadda mustaqbal waa salaamhaya arrinta mooshinka sidaad la socotiinba daqiiqado ka hor ayaa waraaq kasoo baxday xafiiska guddoomiyaha waxaan umalaynayaa internetka inaad ku wada aragteen arrintaasna mooshinkii oo laga tanaasulay hadda wakti xaadirkan sababaha keenayna laba sababood ayaa ugu muhiimsanayd xildhibaano kamid ahaa sagaashan labada xildhibaan ee mooshinka soo jeedisay oo uu ka sheegtay sababo qaarkood ay dhaheen anagu maana qorin iyo dood ka keeneen aana jirin hadda qof ka xaqiijin karo dee waa qorteen ima qorin haddii mar ay su-aal gashay taas hal sabab ah iyo sababta kaloo ah in maxkamad dastuuriga hadda aana jirin oo ah oo khusaysay qodobka maxay aheeto boqol iyo sagaalaad xarafkiisa d dastuurka noo yaala in maxkamad dastuuriga ay jirto marka sababahaas ayaa horta ugu muhiimsan iyo dadka iyo dalka oo loo naxo maadaama ay xaaladii dalku ay iska casirantay shaqadii ay cuslaatay golayaashii dawladdu ay iska hor yimaadeen marka in wadanka loo turo ayaana keentay sababta ugu weyn ayaa ah in wadanka loo turo in la xurmeeyo xildhibaanadii sheegay inay qeyb ka ahayn in la xur hadda ayada xooga la saaro maxkamada suuriya sidii lagu dhisi lahaa ayna u dhici lahayn mar dambe haddii mooshin noocan oo kaleeto madaxweynaha laga keeno in su-aashu aanay sidaasi u adkaan marka sababahaas ayaa ugu muhiimsan sababaha keenay in waqtixaadirkan mooshinkii xildhibaanadii keenay ay maxay ahatay ka tanaasuleen
xildhibaan ganey xildhibaanadii mooshinka wax ka wadaa ka mid ahayd ee mooshinka keenay marka guddoomiyuhu arrinkan ma iska aragteen oo wax ma iska tiraahdeen mise warqadan haadaysoon baad aragteen
maya gudoomiyaha go-aankan ma gaarin xildhibaanadii soo jeediyey oo anigaan kamid ah ayaa go-aankan gaaray gudoomiyaha runtii gudoomiyaha waa ku mahadsan yahay inuu xurmeeyey shaqada uu haayo oo ah xildhibaanada inuu mar walba uu u shaqaynayo shaqada qarankan uu ku xurmeynayo xildhibaanka karaamadiisna uu ilaalinayo marka gudoomiyaha wax haba yaraatee qoraalkan uu isagu qeyb ka ahaa go-aanu qeybkaa ma ahayn xildhibaanadii soo jeediyey ayaa go-aankan gaaray ayagoo u turaya waxyaabo badan fiiriyey ayayna go-aankaas gaareen in wakti xaadirkan hadda arrintan ay ka tanaasulaan marka ma aha wax bitoon kasoo go-ay go-aankan waa go-aan almuhim xildhibaanadii soo jeediyey kasoo go-ay dhowr jeer waxaa xildhibaan ganey ku celisay uturidda dalka iyo dadka marka waxaan maanta aad aragteen intii mooshin ku socday la iskhilaafay la kala guuray guddoomiyihii xaruntiisa kasoo tagay xildhibaanadii qaar laba garab u kala jabeen marka ma waxaas ah horey u arki weysay inay maanta arkaysaan maxay tahay
mar walba waa arkaynay in shaqada la qabto qasab waayo annaga waxaan u shaqaynaa dalka iyo dadka waxaanu ku shaqaynaa dastuurka mararka qaar waxaa laga yaabaa waxyaaba dadka qaar ay u arkaan dadweynaha ay u arkaan inay tahay foodo inay naga tahay in annagana aan u aragno in wax saxa yihiin meelaha qaar marka marba haddii qodob dastuuri aan ku taagannahay mar walba qasab ma ahan dadka inay ahaato qof walba rabitaankiisa dadku aragtiyadu kala duwanaanayaan laakiin waxaa muhiima in sharciga noo yaalo iyo dastuurka mar walba lagu dhex jiro annaguna waxaan arkayna mar walba inaan dastuurka xeendaabkiisaana ka dhex bixin taas ayaana keentay inaan soo jeedintaan keenno haddana xaq ayaan u leenahay inaan ka baxno soo jeedintii marka labadaba waa waxaan xaq u leenahay dastuurka noo siina ayna tahay shaqadii naloo admadeed sideedaba
dadka qaar waxay leeyihiin waxaa jiray is-afgarad iyo heshiis hoose iyo xilal la isku magacaabay marka arrimahaas ma laga yaabaa inay jiraan oo xilal la idiin magacaabay xildhibaanadii mooshinkooda sidaas aad ku degteen
sagaashii laba xildhibaan umalayn maa in xil loo magacaabo mana hayaab xillo sagaashan in laba xildhibaan loo magacaabo golo wasiirada waaba ayadana lixdan iyo sideed a marka sagaashan iyo laba xildhibaan wasiir lagama dhigi karo xilna looma magacaabi karo macquulla ma ahan in lagu qanciyo marka waxyaabaha dee iska fadhi ku-dirirka ah waa iska yeelkadeed laakiin dhabtu sidaas waa ka fogtaa waa garta marka haddoo kale sharciyadiina adoo fiirinaya mar kale mooshin ma laga keeni karaa madaxweynaha mise muddaa jiraysa maadaama kan laga laabtay mar kaloo laga keeni karo ma jira muddo intaas la eg oo kale
maya wax sideeda muddo ku cayiman ma lahan marka laga reebo ra-iisal wasaaraha oo mooshin laga keeno muddo lix bilood gudaheeda mooshinka lagama keeni karo laakiin madaxweyne ama ama maxay ahayd soo guddoomiye baarlamaan ama qof kale mooshin aninkan waa laga geyn karaa dastuurkan waa qoraya laakiin hadda ajandaha xildhibaanada sideedana ma ahan xildhibaan markaa maqashid mooshin mooshinkana uu yahay macnihii mid wax lagu duminaayo soo jeedin mar walba waa lasoo jeedin karaa iyadoo mar walba laga tixgelinayo in wax lagu saxaayo
waa garta ugu dambeyntii bal howlihii golaha shacabku dib ma u bilaabanayaan ilaan baarlamaanku muddooyinkan ma shirin arrinkaasaa saameysay guddoomiyihii waa soo guuray hotel shabeel uu degan yahay marka guddoomiyaha ma laga yaabaa in villa uganda uu dib ugu laabto golihii shacabkana kulamadiisa uu dib u furmo
horta aniga guddoomiyaha xafiiskiis kama tirsini oo gurigiis villa uganda inuu ku laabanayo in kale taas jawaabteeda aniga ma ma iquseyso ma sheegi karo baarlamaanka furitaankiisa shaqaa u taala baarlamaanka sida og tahay budgetkii bishaan dhammaadkeeda ayuu ku egyahay in la ansixiyo ay tahay marka shaqooyinka u harsan baarlamaanka sida ugu dhaqsiyaha badan le kolley annaga waa soo jeedinaynaa ka xildhibaan ahaan in la furo laakiin shaqadaas waxaway guddiga joogtada u fadhiista waktiga sheega laakiin shaqooyinka u yaala baarlamaanka in la qabto waa qasab